degdega oo iminka naga soo gaaraya ee hooy magaalada muqdisho uu ka degan yahay ee senator cabdi xasan cawaale qeybdiid ayaa kusoo waramaya in ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda dowladda federaalk soomaaliya oo aada u qalabeysan ay gudaha u galeen ee guriga ee senatarka baaritaano xoog lehna ay ka wadaan ee ma jirin ee warar sii horeeya oo ku aadan in ee, howlgal ee, ka dhana cabdi qeybdiid uu ka dhici doono hoygiisa ee, warka haatana soo gaaraya ayaa sheegaya in laga war helay ciidamo ee, dhammaan xiray ee, wadooyinka soo gala gurigaas ee, gudahana u galay baaritaanana ka wada ee, ma jiro ee, ee, sidoo kale een, ee, isku day aan sameynay cabdi qeybdiid inaan la xiriirno wax hadala oo arrin